khamridan oo tiradeedu ay gaaraysay laba boqol siddeetan iyo laba dhalo oo ku jirtay laba iyo toban kartoon laguna siday gawaari gaaraysa shan gaari hal baastoolad iyo qori a k forty seven ah iyo shan nin oo watay ayaa taliska qeybta bileyska gobolka nugaal uu maanta kusoo bandhigay taliska dhexe taliyaha qeybta bileyska gobolka nugaal cabdirashiid maxamuud xuseen oo ugu horreyntii halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ciidanku ay habeen iyo maalin usoo jeedeen sidii khamridaasi ay usoo qaban lahaayeen saaka waa arkaysaan waxaan meesha yaal waxa weeye waxaa iyo wax ka daran baa ina soo gala oo hadda magaalada yaal waana safartii ugu badnayd oo oo oo suuqa soo gashay n rag ciidanka ka mid ah baa soo qabtay oo saraakiilah oo yacni maaragtay ayagii waxay mudan yihiin waa aragtaan guddoomiye waxaan doonaynaa waajibkooda iyo dallacsiintooda inay helaan n annagu xalayto ma aanu seexan kuwo kaloo hadda aanu meel ku ognahay oo jiraana waa jiraan oo hadda waardiya ciidanka ay noo hor fadhiyo ayagana waa keenaynaa waxaan saxaafadda inan ku ugu yeernay iyo iyo iyo gortooraha gobolka dalka inaa aragtaan inaan ka shaqaynayno meel shaqo ka socoto inay tahay oo saldhiggii iyo taliyaashii saldhigyada saraakiishii ciidamada anigoo taliyihii qaybtiiya wixii aa noo dirteen waa kuwaa oo ballantu ahay halkaa waxaa cad ilaahay ballantiisa inaannu qaadnay saakana aannu ka soo baxnay waxa iyo wax la mida iyo kuwo kale iyo kuwo hore aad og tihiin iyo kuwo gacankudhigle ah iyo gaadiid iyo bateriyaashii soolarrada oo lix bilood saddex bilood la guranayey oo aannu keennay hallin baa ayagana kiiskoodii naga maqan oo naloo ku maqan yahay waxaan rabnaa ayagana inaan saasoo kale usoo bannaan bandhigno inaan maxkamad geyno inaan sharciga soo taagno waxa iyo wax la mida waannu ballan qaadno waxaanu nidhi ilaahay ballantii waxaanu ku galnay inaannu dalka iyo dadka intaba u shaqaynayno waxaanuna waa jireen waa wax hore u jiray waa la qaban jiray laakiin dee tan oo kale waxaad arkaysaan saaka shaqa cusub inay ka bilaabatay waxaas iyo wax lamida haddii la keenayo de waxaad dareemaysaan iyan shaqu jirin waxaan ku soo dhowaynayaa barasaarabka gobolka yacni maaragtay cumar cabdullaahi guddoomiye nala arag nagala wareega maxkamadda geeya agaga cishaara dadkii hubkii alaabtii wax qarsoodile maaha diinka maalmeed waa laysla arag wakaa waa ka baxay anugu
guddoomiyaha gobolka nugaal cumar cabdulaahi faraweyne oo isna la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in sharciga la marin doono ciddii lagu soo qabtay khamridan iyo hantidooda hadda qofkii xumaan suuriya adduun iyo aakhiraba ajar buu helayaa waa xumaan waa khamri ilaahay baa xaaraantinimeeyey waxaan hubaa saraakiishii iyo ciidankii booliskii xalay intaa qabtay ajar ilaahay horta inuu jiro soo saasoo maaha kitaabka inoo sheegay waa khamri haddee wax badan baa waxaa la yidhi ciidanka boolisku oo qaybta gobolka nugaale shaqa ma qabtaan haddii laga shaqaysiiyo sidaas kule shaqa waa qaban lahayn waa kuwa waa laga shaqaysiiyey shaqadiina waa wadaan waa idinka mahad celinaya saraakiil soo qabatay madaxweynaha iyo taliyaha ciidankana waa u gudbin doonaa waa la dalacsiin doonaa haddii alla idmo barelaha iyagana waa soo jeedinaynaa inta dhimanna waxaan ku baaqayaa in la soo qabto dulmigana sidaa loola diriro waad aragtaan hadda qof gadan karaayo wiilashatanu waxaan keligood mabale waa kambani weyn weeye waxay la tahay waxaa la yidhaha kambaniga sarqaaminta dadka ama kambaniga alla ka dheeraanshaha maxaan u bixinaa waa noocaas oo maaha ilaan wix ilaahayba ka dheeraa yaa waa noocaas marka waxa weeye wax weyn sheekadan waa weyn tahay cid badanna waa geli doontaa cid alla iyo ciddii raad ku yeelato waa la soo qabanaya ciidamada qaybta taliska ciidanka booliskuna diyaar buu u yahay dadka reer nugaaleed waxaan ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan ciidamada soona sheegaan waxaa iyo wax la mid ah sida ay hore u sheegi jireenba meeshay ku arkaan haddaan la wada shaqayn waxba qabsoomayaan waxayna ku timi wada shaqayn iyo xog ciidamadu ay ka heleen shacabkooda maxaa yeele boolisku waa waa saaxiibka dadka weeye dadkaa u soo sheegay waxaana ku mahad celinayaa taliska cusub ee qaybta gobolka nugaal tallaabada isdaba joogjooggaayoo guulahay oo horey u qaadayo hadaalinino waxaan leeyahay haddee yaan baalku idinka qayno horey u socda annaguna wixii aad u baahan tihiin garabkiinaan laisla taagaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu tirada khamriga halka taalaay saddex boqol laba boqol siddeetan iyo labo dhalo weeye waxa weeye waa ujeeda waa labiyo toban waa labiyo toban kartoon weeye yaa labiyo toban kartoon iyo kuwo furfura meel loo ninkii sidaa sheegi doona meeshuu waday hubkaan waxaa sitay nimanka burcad khamriga ah caadaystayaasha khamriga lagu soo qabtay ciidamada kula dirireen sharcigan aan la horgeyn doonaa waana waana hubka dhigism baa lagu sameeyey waa laga dhigay gudaha magaala loo qabtay gaadiidkaasna waa lagu qabtay meesha yaalyaala saddex gaari mase afar saddex yaryar saddex yaryar iyo gaari leyla afar baa la ii sheegay waa la kala saari doonaa waana kala dem badan yihiin ay sharcada islaamka wax ka qabto qorsho kale ma leh saasaan usoo bandhigaynaa oo maalinta maxkamadda lagu xukumayana laba boqol siddeetan iyo laba dhaal laka tirinaya ma ahan markii u horreysay oo taliska qaybta biliiska gobolka nugaal uu soo qabto gawaari khamri iyo dad lagu eedeynaya inay wateen cabdixakiin xuseen xasan raadiyow daljir garowe